galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab sabti ah bisha abriil waa adeabaaan sanadka aadakuoanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee todobytobanka iyo sagaalitobanka mitrban iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinayo ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah puntland oo saldhig ciidan ka dhisaysa deegaanka garacad si ay uga hortagto weerar la mid ah kii ay dhowaan qaaday ama u qaaday ururka al-shabaab
si wanaagsan bu wax uga tiri karaa sababta waxa weeye ciidanka badda ka soo degayahay yaan sababka ah kuwo maraakiib dagaal ama dowlar dagaalata maaha waa niman afduubaya doomaha kalluumaysiga in badanna ciidan badeed aanay ahayn oo aanay dabeesho aanay garanayn sidaa daraaddeed ciidan bariga jooga kuna hubaysan duumo ee qalab casri uu saaran yahay wax weyn bay ka tari karaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo wasiir u dirtay dalka griega kadib masiibadii dhowaan ka dhacday badda mediteraneanka waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha xagga dambe aad kaga bogan doontaan qodobo kalena waan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mid ka mida guddoomiye ku-xaafadeedyada magaaladaasi sida ay goobjoogayaal iyo saraakiisha booliska u sheegeen idaacadda v o a marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi diiriye dalmaax kooxo hubaysan ayaana waxa ay ku toogteen laanta huruwa ee xaafadda howlwadaag oo uu guddoomiye ka ahaa kooxihii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka guddoomiye xaafadeedkan ciidamada amniga magaalada beledweyne ayaa baadigoob ugu jira kooxihii dilka geystay sida uu warfidiyeenka u sheegay taliyaha booliska beledweyne kornel cabdidhuux waa cali dhuux cabdi mahadale
ururka u dhaqdhaqaaqa difaaca saxafiyiinta ee c b j ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ugu baaqay mas-uuliyiinta somalilan in ay si deg deg ah uga noqdaan eedaha ay ku soo oogeen saxafiyiin kala duwan si loo hubiyo in ay shaqadooda qabsadaan iyaga oo aan cabsi dareemayn ilaa saddex wariye ayaa maanta loo asteeyey in maxkamadaha somalilan ay dacwada uga bilowdaan halka saxafi kale uu haatan xabsi ku jiro iyada oo aan weli wax dembi ah lagu helin muuse jaambir oo guddoomiye ka ah wargeyska ogaal ayaa maanta ay dacwadi uga bilaabmaysaa maxkamadda gobolka ee hargeysa iyada oo loo haysto eedo la xidhiidha in uu daabacay warar aan sugnayn oo uu wax kaga sheegayo madaxweynaha iyo marwada koowaad muuse jaambir ayaa u sheegay c b j in qoraalada uu ka helay ciidamada boolisku ay muujinayaan in loo haysto warar uu ka qoray in shirkado dawli ah gacanta loo geliyey dad gaar ah cabdirashiid nuur oo isna guddoomiye u ah wargeyska hubsad iyo siciid khadar cabdulaahi oo tifatire ka ah wargeyskaas ayaa iyana loo haystaa eedo la xidhiidha in ay soo saareen wargeys aan sharci ahayn ama aan sharci haysan sida uu c b j u sheegay guuleed axmed dafac oo guddoomiye ka ah xarunta xuquuq insaanka ee somalilan dhinaca kalena ciidamada ammaanka ee somalilan ayaa saddex iyo tobankii bishan abriil ku xidhay magaalada boorama maxamed cumar jarey oo ah saxafi ka howlgala mareegta borama news milatariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay hawada dhinaca badda u gantay wax u eg gantaal kuwa riddada foga kaasoo ay ka tuurtay marka kuwa biyaha quusa ah saraakiisha hogaanka ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa hadalkan ku dhawaaqay maanta oo sabtiha iyagoo sheegay in gantaalkaasi hawada loo ganay laakiin ma cadda in tijaabadaasi ay guulaysatay in kale wargeyska hordong simon ee ka soo baxa kuuriyada waqooyi ayaa lagu daabacay saacado ka hor war lagu sheegayo in madaxweynaha kuuriyada koonfureed baak guenye ay habboon tahay inay karfanteeda tolato qaramada midoobey ayaa dhowaan cunaqabatayno xoogan oo cusub ku soo rogtay kuuriyada waqooyi taasoo jawaab u ah tijaabadii afraad ee nuclear ee ay samayso pyongyang tan iyo bishii janawari ee bilowgii sanadkan hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan midowda yurub ayaa la filayaa in ay dhammaadka toddobaadkan u safraan dalka turkiga si ay u dejiyaan xiisadda ka dhalatay markii midowda yurub iyo turkigu ay gaadheen heshiis dood badan ka dhexdheliyey caalamka oo xal looga gaadhayay xiisadda qaxootiga heshiiskan oo haatan muddo bil ah jira ayaa ku kacay ilaa toddoba bilyan oo dollar waxaana yoolkiisu yahay in qaxootiga yurub ka soo gala dhinaca griega in dib loogu celin karo dalka turkiga
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenaha dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan aan ku bilowna ee kadib markii dhowaan badda mediteraneanka ay ku dhinteen boqolaal dhalinyaro ah ayaa somalilan ay ka yimaadeen dhalinyarada badankood ayaa waxaa la sheegay in wasiir ay u dirtay somalilan dalka griega si gacan looga geysto caawimaadda dadkii ka badbaaday doonidaasi mas-uulka la diray ayaa ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta ambasador kaysar cabdilaahi maxamed maxamed cabdi xasan sandheere ayaa kula xiriiray qadka taleefonka magaalada athenes ee xarunta dalka greega waxaana ugu horreyn weydiiyey safarkiisa
ujeedadan u imi waxa weeyaan iyada oo mas-uuliyadda naga saaran tahay dadweynaha somalilan meel kastoo ay ku nool yihiin waxaad ka war haysaa dhibaatada dhacday doonidii ka godoontay biyaha mediterraneanka waxaan u imi markaa bal si aan marka koowaad u ogaano sida wax u dhaceen oo xukuumad ahaan u ogaano isla markaana aan xaqiijino waxa yani sida ay arrintu tahay maadaama macluumaad badan aan runtii laga haynin markii hore isla markaana wixii aan ka geysan karo gacan aan ka geysano waa taa ujeedada aan u nimi oo inaan arko oo aan la kulmo dadkaasi waxay kasoo badbaaday
waan gartay marka ilaa iminka maxaa idiin soo baxay waxaa noo soo baxay run ahaan waxaa iminka waxaan la wada kulmay saddex iyo labaatan qof oo ka badbaaday sida ay markii hore soo baxaysay miidiyaha ama muxuuaha meelo kala duwan macluumaad rasmi ah oo lagu xisaabtay ma jirin dadka kasoo badbaaday doonidani guud ahaan waa koob iyo afartan xubnood koob iyo afartanka xubnood waxay isugu jiraan toban qof oo oromo ah oo ethoobiyan ah lix qof oo masaari ah hal qof oo suudani ah iyo afar iyo labaatan soomaali ah weeye oo marka lagu daro ilmo yaro saddex jir ah afar iyo labaatan qof ayaa kasoo badbaaday koob iyo afartankaa qof ayaa kasoo badbaaday koob iyo afartankiiba waan la kulmay muxuu ahaa runtii xaalad runtii burgalh bay ku jireen xalayto waan wada cashaynay dhammaantood markaasi ilaa maantana waan la joogay waana saddex labaatankaa qof iyo ilmahay afar labaatanka qof baa guud ahaan dad asalkooda soomaali kasoo jeedo ka badbaaday waan gartay madaxda dalka mays aragteen madaxda dalka maanta waad og tahay waa weekend weeyaan xaggan sabtida oo shalay baan imi markaa sabtida hadda dee waad og tahay weekendka lama shaqeeyo halkan lakin insha allahu isniinta ayaan la kulmi doonaa waxaalaysaasaabaysniinta insha allah ayaan la kulmi doonaa ciddii aan waan gartay maxay ku sheegeen dadka aada la kulantay ee soomaalida ah ee kasoo badbaaday dadkaasi waxa ii sheegay runtii in dhibaato weyne ay qabsatay waa dad runtii muxuu ahaaye lasoo kalifay waxaana muhiim ah qof kasta oo dameerli meesha uu doono ha joogo halka uu doono ha kasoo jeedo in loo kaco sidii tahriibkaasi loo looga hortegi lahaa loogala dagaalami lahaa oo xidada loogu siibi lahaa dadka dhiigga dadka ka ganacsada meelkasta ay joogaan ee tahriibiyayaasha ah waa taasi runtiisa ugu muhiimsan loo baahan yahay in guud ahaan somalilan soomaaliya meel kasta looga kaco oo laga hawlgalo si tahriibkaasi dhalinyaratan looga wacyigelin lahaa isla markaana loola dagaalami lahaa
waan gartay dadka aad aad soo aragtay iminka ee ka soo badbaaday ma ka shallaynayeen ma ka xumaayeen inay safarkaa soo qaataan dadkani runtii waa dad ku jira xaalad murugo waa dad u baahan runtii in counseling badan loo sameeyo oo muxuu ahay dhakhaatiir runtii muxuu ahaye badankooda u baahan yihiin waa dad murugaysan dad iminka runtii arrimahaasi ka hadli karaba maaha wada ilmaynaya waa dad murugaysan waxaana mid kasta hor imanaya dadkii uu kaga soo tegay badda oo nin walba saaxiibadii iyo magacyadii oo dhan bay muxaa qofba isku xasuusto uu kugu sheegay muxuu arrintii ay aad iyo aad ugu murugeysan yihiin waan Taa gartay waa dad runtii ka murugeysan socdaalkaa dheer ay soo galeen iyo dhibaatada u kulantayba waan gartay wasiir ku-xigeen dad baa ku dooda aan u malayn inay ku saxsan yihiin oo odhanaya dhibaatada waxaa lala tacaalayaa oo keliya meesheeda u dambaysa laakiin meeshay ka soo askunmayso ayaanan laysku eh, laysku hawlaynin oo aan dan weyn laga lahayn dadka xidhiidhka la samaynaya dadkan ee ku qancinaya inay baxaan waa dad la yaqaan magacyadooda iyo qoysaska ay ka soo jeedaan hase yeeshee maamulada soomaalida ee kala duwan tallaabadii loo baahnaa ma qaadayaan doodaasi maxaad kaga jawaabi lahayd xaqiiqda marka lagu hadlo arrintaasi waxaa jira horta dadkan ee tahriibaya ma maraan ee waddooyin la yaqaano ee tusaale ahaan xukuumadda somaliland waxa ay runtii ee, muxuu ahaaye ka qaaday tallaabooyin aada u badan waxaa jira xiliyo ee, runtii lagala shaqeeyey wadamada deriskaan nahay dadka wax soo tahriibinaya lala dagaalamo waana siyaasad cad waxaana weeye iminka waxaa runtii la labanlaabi doonaa la dagaalanka dadkaasi wax tahriibinaya ee, way jiraan oo runtii meel walba way joogaan dadka wax tahriibiyaa laakiin waxaan ka codsanaynaa dadweynaha meel kastoo ay joogaan in ay la socodsiiyaan xukuumadda iyo ciidamada booliiska dadkaasi dadkooda laynaya waa dhagarqabayaal waa dad argagixisada ka xun ee, muxuu ahaa runtii ee, inta in lagaga dhimatay badda ee soomaali ee, muxuu ahaay marka meel kasta ha ka yimaadaani a- ayaa ka badan inta ay argagixisadu inaga dishay marka waxaan u baahannahay in layska wada kaashado waa mid u baahan in xukuumadaha iyo muxuu ahaaye ee, culamada dadweynaha iyo xukuumad iyo shacbiba in laga wada shaqeeyo mucaarad iyo muxaafidba waa tallaabo u baahan in laga wada qayb qaato ma aha mid keliya oo lagu hadlayn karo runtii xukuumadaha marka xukuumadda somaliland waxa ay runtii ee, bilaabi doontaa olole iyadoo kaashan doonta wadamada dariska iyo wadamada saaxiibka nahay in meel kasta oo lagu sheego dadka wax tahriibinaya in la ugaarsado oo sharciga la horkeeno kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta somalilan ambasador kaysar cabdilaahi maxamed oo qadka taleefanka magaalada athenes dalka greega ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere haatana inta aynan qodobada kale ee wararka u gelin maxamedow war haatanna soo gaadhay ayaa wuxuu sheegayaa inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay tiro intaa ka badanina waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaal maanta uu dhex maray xoolodhaqato wadadega deegaano ka agdhow xadka soomaaliya uu la wadaago dalka etoobiya dagaalka oo la sheegay in uu u dhexeeyo dadka deegaanka ayaa bilowday ama mu- a- ka bilowday muran la xidhiidha baraago biyaha lagu kaydiyo iyo dhul daaqsin ku yaala halkaasi waxaana wararku ay sheegayaan in weli dagaalku uu socdo toddoba ruux oo dhaawac ah ayaa la geeyey cusbitaalka cadaado sida uu v o a u sheegay mid ka mida howlwadeennada cusbitaalka
weli wararkii soomaaliya ayaanu ku jirnaay mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa sheegay in ay dhisayaan ama saldhig ka dhisayaan ciidamada badda ee puntland kaasoo lagu difaacayo khataraha dhinaca badda saldhigan ayaa laga dhisayaa deegaanka garacad waxaana muhiimadiisa ka mid ah ka hortagga weerarada sida kii koox dhowaan ay al-shabaab ku qaaday deegaankaasi faahfaahinta saldhigan ayaa haruun macruuf uu ka waraystay admiraal cabdirasaaq diirye faarax taliyaha ciidanka booliska badda ee puntland bismillahi raxmaan raxiim saldhigaas deegaanka garacad waxa weeye eh, ee cusub ee hadda la sameynayo eh, mandate-ka eh, ciidankan ayaa wuxuu yahay ilaalada xeebaha eh, iyo ciidankii badda weeye marka waa waajib da- na saaran in aan xeebaha eh, dembiyada ka dhacaya aanu een, aan difaacno ama aan la dagaalano kuwaasoo isugu jira een, kalluumaysiga jara- jaradacooda ah eh, taariibta een, hubka een, adugu dembi kasta oo ka dhaca sa- badda ciidan cadow dalka ku ah oo kasoo duulaya intaba sidaa daraadeed annagoo taa ka duulayna ayaanu eh, bis- bayskaasi een, abaabulkiisa soo dhamayna sidii loo degi lahaa Eh, dee dhacdo yar oo darir way ka dhacdayna way jirtay oo ku saabsan eh, nimanka al-shabaabka ah oo halkaa ka soo duulay oo ah, garaacad ka soo degay Eh, dee suuragalla ay tahay eh, halkaa iyo meelaha kaleba xeebaha kaleba inay kasoo degi karaan sidaa daraaddeed eh, waa istaraatiijiyad aan qaadanay inaan markaas iyo meelo kale oo badan oo xeebtaba ah inaan geyno xeebahaba waa gartay marka arinta al-shabaab waad sheegtay taasaa beryahan maaragtay dhagaha dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyaba dhagahooda aada ugu jirtay En, maxaan ku dhahda saldhigani muxuu ka tari karaa arintaas si wanaagsan wanaagsan buu wax uga tiri karaa sababta waxa weeye ciidanka badda kasoo degayay yaan sababka ah kuwo yani maraakiib dagaal ama duurar dagaalwatamaha waa niman afduubaya duumaha kalluumaysiga sidaas daraadeed in badanna ciidan badeed aanay ahayn oo aanay dabeysho aanay garanayn sidaas daraadeed ciidan beriga jooga oo kuna hubaysan duumo qalab casri uu saaran yahay wax weyn bay ka tari karaan mana soo degi karaan haddii ciidankaasi uu diyaar yahay waa gartay marka n bal waxaad ii sheegtaa qorshaha saldhigani halkeebuu marayaa hadda ma gebageba ma bilowba ma meel dhexuu marayaa midda kale awoodda ciidanka degaya bal iyo waxay ku hubaysan yihiin macluumaad yar iga sii bismillahi raxmaan raxiim waxa weeyaan saankii iyo doorashadii deegaanka dhulka iyo istraatiijiyadii meesha ciidanka uu degi lahaa waxaasoo dhan way soo dhawaadeen hadda waxaan gelaynaa oo developmentigii iyo sidii ciidankaasi meesha loo gaarsiin lahaa dhinaca kalena waxa weeye arrimaha ku saabsan ciidanka tiradiisa iyo tayadiisa iyo wuxuu ku qaabaysan yahay waa sir ciidan weeye waa gartay waxaad ii sheegtaa bal maxaan ku idhaahdaa waxaa la dhihi karaa xeebta soomaaliya xeeb aada u dheer weeyaan haddii garacad ciidanku degay dabcan berigii dhoweydna laba raac bay ahaayeen raacna garacad buu ka degay raacna meel kaloo dhinaca waqooyi ka xigta miyaysan meelo kale ka degi karin ayay dadku isweydiin karaan marka taasoo kale sidee baad uga hortegi kartaan kolley waxa weeye dhulku marsooyin buu leeyahay oo meel walba marse maaha marsooyin baa jira inkastay marsooyinka laftirkooda fara badan yihiin meelaan marse ahayn lagama degi karo sidaa darteed haddana ciidankaasi qeybtiisa badda waxa weeye waxay samaynaysaa batrolin waxay samaynaysaa sahmo oo kilomitaraad badan ah oo badda ama dhooda ha noqoto ama xeebta hala raaco information baa lagu shaqeynayaa oo wagta cadowga waa la helayaa qaabo badan baa lagu helayaa marka waxyaabahaas oo dhan oo laisku daray waxay noqonayaan qobaskale inaynan suuragal aanay u noqonaynin inay marna dambe ay maarata dhulkaas soo dhigaan xagaha waa gartay n waxaad ii sheegtaa bal n saldhigani ma saldhig booliisba ma saldhig ciidamo amniya ma saldhig ciidamada badda maxaad ugu yeeraysaan saldhigan waxa weeyaan waa saldhig ciidanka booliiska badda uu leeyahay ama ciidanka badda baan idhaahdo uu leeyahay weeye sidaasaa lg loogu yeeri karayaa waa gartay bal waxaad ii sheegtaa dowladaha haddii ay jiraan aad kala kaashanaysaan hirgelinta saldhigan iyo maxaan ku idhaahdaa haddii ay door ku leeyihiin dowlado asxaabaatihiin iyo weliba ciidamada nato ee badda jooga ee caalamiga waa xaqiiqa ciidamada nato oo badda jooga dhammaantood way nala shaqeeyaan communicationka iyo isgaarsiinta iyo xogta intaa waa isdhaafsanaa waxa weeye hade ciidankaan ciidan hadda la aasaasayo maaha waa ciidankii badda ee puntland ee horey u jiray weeye oo magaranaysaa deegaano cusub isku sii fidinaya marka wax u baahan hadda ma garanaysaa in dawlado iyo qolyo kale iyo waxa ay ka qayb qaataan maaha waa ciidankii oo meelaha munaasibka adow kasoo degi karo loo daadguraynayo wey ka waran bal doonyaha aada isticmaali doontaan iyaga laftigooda ma kuwa hadda aad haysataanba mise waa kuwo idinsoo gaadhaya waan haysanaa doomahaasi waxaan hadda meel ka sugeyna maaha oo waxaan gacanta ku haysano wey waa gartay marka su-aasha ugu dambeysa ma waxaad leedaha taliya hadda weerar al-shabaab ay ka soo qaadaan dhinaca badda diyaar baa loo yahay waana ka hortegaynaa absolutely waa sidaa wey waa sidaa weye yani diyaar baan unahay waa u diyaar garownay yani waana ku filannahay sidaan aaminsanay kaasi waxa uu admiraal cabdirasaaq diiriye faarax taliyaha ciidanka booliska badda ee puntland oo u warramayay haruun macruuf
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta sheegay in heshiis laga gaadhay mooshin ay hore xildhibaano u soo gudbiyeen oo ku saabsanaa shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe kaasi oo xildhibaanadu ku kala qaybsameen haddaba sidee sida heshiiskan looga gaadhay mooshinkan waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste guddoonka baarlamanka iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa xal ka gaaray xallinta mooshin dhowaan laba iyo afartan xildhibaan oo ka tirsan baarlamanku ay ku doonayeen in la hakiyo dhismaha maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana wareegto ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha oo lagu shaaciyey qodobada heshiiska xalkagaarista mooshinka ee yeesheen guddoonka baarlamanka iyo xildhibaanada ka soo jeeda labadaasi gobol kulankii maanta ka hor akhriyey guddoomiye ku-xig labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad dhinacyada ku kala aragti duwanaa xalinta arrimaha ku xusan mooshinka ay yeesheen kulamo xalraadin ah oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka waxay isla ogolaadeen kuna heshiiyeen in xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda deegaan doorashooyinka labada gobol waxaa la farayaa inay si degdeg ah oo muddo afartan iyo shan beri gudahood ah wadajir uga howlgalaan kuna soo afjaraan khilaafka ka dhex jira duubabka iyo xukuumadda xalna uga gaaraan cabashooyinka iyo tabashooyinka ay qabaan bulshooyin dhaqameedka ee gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe xaraynta ergooyinka oo u igman ansixinta dastuur goboleedka xulidda xubnaha golaha sharci dejinta maamul goboleedka iyo doorashooyinka guddoonka baarlamaan goboleedka iyo doorashada madaxweynaha maamul goboleedka si loo gaaro dhismaha maamul ay u wada dhan yihiin duubabka iyo bulshooyin dhaqameedka labada gobol waxaa xukuumadda la farayaa in shirweynaha iyo gogosha ka furan jowhar u howlgeliso si waafaqsan hadraaca ku xusan faqradda koowaad ee heshiiskan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaaleynta waxaa la farayaa in uu warbixin laba toddobaadla ah kula saabsan hadba meesha xaaladdu marayso uu u soo gudbiyo guddoonka golaha shacabka si loola socodsiiyo kulamada guud ee golaha shacabka guddoonka wuxuu caddaynayaa in heshiiskan ay xildhibaanadu ku gaareen xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo goobjoog ah wuxuuna dhaqangelayaa shan iyo labaatanka bisha afaraad
mahad cabdalla cawad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka ayaa xildhibaanadii kulankii maanta ka soo qayb galay ku booriyey in si wada jira loo ayido xalka laga gaaray mooshinka laga keenay shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xildhibaanadii oo hawshaan ka soo shaqeeyey ee ka wada shaqeeyey ee deegaan doorashooyinkaas ka soo jeeday dadkooda iyo deegaankooda inay arrimahooda ay si toos ah u galaan annaguna aan la ogaano oo saamayn toosa ku leh doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka lafteeda aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waana u soo dhowaynaynaa waxaana aad iyo aad idinkaga codsanaynaa si aan u gudagalno howlaha baarlamaanku uu sida tooska ah ugu igman yahay in aad arrinkan is-afgaradka ah aad nala ayidaan oo aan si wadan ogol ah aan u wada qaadanno waxaan codsanayaa in xildhibaanada arrinkaas nala ogol ay si gacantaada noogu muujiyaan inay nala aqbalsan yihiin wadan ogol buu qaadan karnaa aad iyo aad baa umahadsantihiin kulanka baarlamanka soomaaliya ayaa maanta waxaa akhrintiisa labaad maray sharciga ka hortagga walxaha qarxa waxaana dhinaca kale dib loo dhigay dood ay xildhibaanadu ka geli lahaayeen sharciga axsaabaha siyaasadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaan naga xusuusinaa dhegaystayaal sida aad maalmihii lasoo dhaafay ku maqasheen idaacadaha iyaga kala duwan waxaan waraysi la yeelanay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan soo booqday magaaladan washington haddaba waxaan naga xusuusinaa dhegaystayaal in waraysigaasi oo dhan oo maqal iyo muuqaal ah aad xilligan ka heli kartaan bogga v o s somaali com ee internetka aan ku leenahay halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan
waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha falastiin ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa galabta noogu martiya weriye jaamac maxamuud jaamac jaamac farasle oo dhowaan lagu soo biiray kana mida wariyaasha v o a jaamac soo dhowow waa dhowahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ibraahim daadurey iyo falastiin jaamac waxaan filayaa waa arkaya dooqiis horta hore kaalimaha suugaanta dooqa hanoo dambeeyo warqadahan ku noqonaynaa ibraahimna warqadda ugu horeysana toddobaadkan waxay naga soo gaarta cabdirashiid maxamed cabdi iyo hinde maxamed cabdi iyo xasan maxamed cabdi iyo ridwaan maxamed cabdi cabdi xuud maxamed cabdi iyo tufaax maxamed cabdi iyo sacdiye maxamed cabdi iyo cabdulaahi maxamed cabdi iyo yurub maxamed cabdi iyo muno maxamed cabdi nawaal maxamed cabdi iyo dhammaan reer maxamed cabdi iyo dhammaan reer faarax barre waxayna halkan tahniyad aroos uga dirayaan nebiyaha axmed faarax barre iyo mudane cabdixakiin xasan khaliif oo arooskoodu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalo madaxda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya taariikhda marka ay saddex iyo labaatankii bishii hore ducaduna waa xaggeena waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray doctor xasan xaylow oo waxaa loo yaqaan iyo xaaskiisa iyo kaaho cabdulaahi iyo yasmiin xasan xaylow arwaax jumcaale cali iyo cabdinuur maxamuud xaaji axmed iyo saalax muumin jumcaale iyo faarax jumcaale cali iyo xasan muumin jumcaale waxaana ay jecel yihiin dhammaantoodba inay taaniyad iyo heestaanba gaarsiiyaan muumin jimcaale cali iyo khaliijo nuur cali oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen xaafadda holwadaag ee beledweyne gobolka hiiraan waxaana loo bixiyey shoobto waxaanay leeyihiin shoobto allaha ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaarto hooye luul shire maxamed iyo hooyo sacadiye shire maxamed iyo hooye aamine cismaan ibraahim iyo habaxaawo isaaq aadan safiya cabdi shire iyo saygeed iyo caruurteeda iyo cabdulaahi yuusuf aadan iyo cabdisalaam yuusuf aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan yuusuf aadan cabdiqadar yuusuf aadan iyo xaaskiisa maxamed saadiq yuusuf aadan injineerka loo yaqaanay iyo axmed yuusuf aadan sharmaarke yuusuf aadan maareeye iyo weriye axmed nuur xuseen fantastig iyo ayaan yuusuf aadan aragsan eglan ibraahim yuusuf iyo yaasmiin ibraahim yuusuf iyo sabriin ibraahim yuusuf fartuun cumar maxamed xanaa iyo nadiifo maxamed cabdiraxmaan iyo kaaha xuseen cismaan iyo maryan ibraahim iyo ayaan maxamed xuuriyow maxamed daahir ibraahim yuusuf dhammaan reer yuusuf aadan oo kala jooga dalka dibadiisa waxay tahniyad dhalasha ay hawada u marinayaan farxiyo cabdi aadan iyo seegeeda ibraahim yuusuf aadan oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gaar ahaana xaafadda buundaweyn waxay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiya salmaan ibraahim yuusuf soo barbaar ayaanu leenahay dhinacii heesaha haddii aan ku horumarno hab ku soo dheh caashiq ah waxaa wadajir ugu luqeynaya cabdiqadar xasan iyo xaliima khaliif magool
qalbigaaga kaydaan arka soo helay hebed yahow xumaante hubsiimuu harsiistaa nin ragixii habeeyo hubsiimuu harsiistaa nin ragixii habeeyo hubuq tidhi daluundheer adigoo hadraaye hilibkaaga hawdul haw hali iilin cunistood hubuq tidhi daluundheer adigoo hadraaye hilbahaaga hawdul gayankaaga waa taliyey uhubqaado uhubqaada meel kale horu soco nasiibka gayankaaga waa taliyey uhubqaado uhubqaada meel
hubsiimuu hal siistaa haye nin ragihii habeenyow haye codadka macaan ee naxariistii jannaha ka waraabiya cabdiqaadar xasan xuseen iyo xaliimo khaliif cumar magool dhambaalkana falastiin waxau naga soo gaaray luul shire maxamed iyo hooyo sacadiyo shire maxamed iyo hooyo aamino cusmaan ibraahim habaryar xaawo isaaq aadan iyo abaayo safiyo cabdi shire iyo seegeeda iyo caruurteeda iyo cabdulaahi yuusuf aadan iyo cabdisalaan yuusuf aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan yuusuf aadan iyo cabdiqadar waxay yidhahdeen yuusuf aadan iyo marwadiisa iyo maxamed saadiq yuusuf aadan injineerka iyo axmed yuusuf aadan sharmaarke yuusuf aadan maareye iyo weriye axmed nuur xuseen fantastic iyo ayaan yuusuf aadan aragsan iyo waxay yidhahdeen eglan ibrahim yuusuf iyo yasmiin ibrahim yuusuf iyo sabariin ibrahim yuusuf fartuun cumar maxamed hana iyo nadiifo maxamed cabdiraxmaan iyo kaaho xuseen cusmaan iyo maryan ibraahim iyo ayaan maxamed xuriyow ha ka tegana bay yidhahdeen maxamed daahir ibraahim yuusuf dhammaan reer yuusuf aadan oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxay taaniyad dhalasho gaarsiinayaan farxiyo cabdi aadan iyo waxay yidhahdeen ibraahim yuusuf aadan oo wiil ugu dhashay beledweyne waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waxaana loo bixi yidhahdeen salmaan annaguna waxaa leenahay soo barbaar ibraahino warqadan bal intaan akhriskeeda u gudbin waa warqad aada loo soo sharaxay ubaxyaa ku yaala lamaanayaal toast waxaa afka qalaad lagu yiraahda ama koobabka cabitaanka ku jira laysku dhufto Haye.
sameynayaa ku qoran ubaxyada waxaa moodaa in ay tahay warqad wakhti badan la soo geliyey haye laakiin waxaa ka maqan shimbiro geed saaran Een, ubax aada u qurux badan iyo iyo adduunyo kaleetaa ku wareegsan warqadan waxay naga soo gaartaa awow cabdiraxmaan cismaan maxamuud iyo aabba cabdulaahi cabdiraxmaan cismaan iyo habrar caashe maxamed iyo habrar nadra maxamed iyo waxay yidhaahdeen abti axmed maxamed iyo abti muuse aadan iyo saalax muuse iyo daadir muuse tuumo muuse iyo caruurteeda nafise muuse iyo maxamed muuse iyo axmed muuse cabdiraxmaan cabdulaahi cabdiraxmaan iyo faadumo cabdulaahi cabdiraxmaan ramla cabdulaahi cabdiraxmaan iyo rayaan cabdulaahi cabdiraxmaan iyo maxamed amiin cabdulaahi cabdiraxmaan sakriya cabdulaahi cabdiraxmaan iyo cabdiraxiim cabdulaahi cabdiraxmaan iyo fardowse axmed iyo maxamed axmed iyo xamdi axmed iyo caashe maxamed iyo xabiibo maxamed eeda zahra axmed iyo eeda zahra xaaji iyo waxay yidhaahdeen eeda xamdi xuseen iyo eeda zahra shariif iyo caruurteeda nimco maxamed caraale n n loo yaqaana iyo fahad maxamed caraale iyo anas maxamed caraale foos maxamed caraale iyo qadre ismaaciil dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos farxad la u dirayaan arooskii aroosada fu'aad cabdiqaadir siyaad iyo asma cabdulaahi cabdiraxmaan oo taariikhdu markay ahayd afariyo tobankii abriil arooskooda uu ka dhacay degmada dharkeeley gaar ahaan xaafadda dabaqeynka waxayna leenahay bay yidhaahdeen reerkii lagu naste lagu dego lagu diirsado daa'in laga baryaa Lagu darajada nagaado, Allahayow, adduun dad naga yeel.
isguursada ku dakeeya arooskiina ku dega waayahay warqadan waxay naga soo gaartay hooyo madiino faarax rooble iyo hooyo salaado axmed colaad iyo hooyo faadimo axmed colaad iyo hooyo jamaad axmed colaad saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen hooyo xaawo axmed colaad iyo saygeeda iyo caruurtooda hooyo dhool axmed colaad saygeeda iyo caruurtooda iyo fawsiya axmed colaad codka loo yaqaan iyo gabadheeda iyo hooyo aamine axmed colaad iyo caruurteeda iyo waxa ay yidhaahdeen abtiyaal cabdi axmed colaad beyle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed axmed colaad qoje xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi axmed colaad qorane iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaanba reer waxay yidhahdeen axmed colaad iyo sidoo kaleeto reer maxamed cabdulle sacdiyo ubax cabdulaahi yaxya aamino iyo caruurtooda xasan kaafi cabdiraxmaan axmed iyo dhammaanba reer waxay yidhaahdeen cabdiraxmaan axmed iyo reer yaasiin faarax dadkaasi oo kala jooga dunida dacaladeeda ayaa waxay taaniyad gaarsiinayaan maxamed cabdi axmed baashi ku magac dheer iyo indhadeeq axmed oo wiil ugu dhashay guriceel waxaana ay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaan leenahay ibraahim markana kaalmihii sugaanta haddaan ka daawoobo dar alle mar kale yaah yaah dib ugumaa noqdeen waxaa iiga sii daran ka sii daran damqashadii iyo ciilkuu dadku igu ogaaday waxaa codkeeda macaa nagu soo gaarsiinaysaa fanaanadii khadiija foodey
haddaan ka daawo dar alle mar kale dib uguma noqdeen iyo khadiij fooday aanu intaasi ku dhaafno warqaddan waxay naga soo gaartay abcali xaaji imaan iyo hooye xabiiba muuse cawaale iyo shiine cali xaaji iyo jahaan cali xaaji iyo liibaan cali xaaji muuse cali xaaji iyo xaaskiisa iyo fahme cali xaaji iyo fareexa cali xaaji fatuux cali xaaji ubax cawaale iyo mustafa cawaale iyo dhammaan reer cali xaaji imaan iyo reer muuse cawaale iyo reer cawaale waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan dr cumar cawaale iyo fardowse cali xaaji oo wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey samatar samatar yare soo barbaara ayaanu leenahay waa tahay waxaa noo baaqaya cabdulaahi cusmaan geedi iyo muuse xuseen cabdi oo ku magac dheer muuse kusow iyo cabdirasaaq xuseen maxamuud iyo maryan cabdulaahi siyaad dahaabo cabdulaahi siyaad iyo hooyo xaawo cusmaan gaabow iyo carabo maxamuud xasan iyo aamine maxamuud xasan iyo muumino wuulow cali iyo maxamed cumar yuusuf master waasuge iyo habdhibaan yuusuf cilmi carab maxamed macalin cusmaan cagey dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad gaarsiinayaan cilmi xuseen samow iyo waxay yidhahdeen marwadiisa sacdiya maxamed cabdulle oo ku aqalgalay muqdisho gaar ahaana xaafadda suuqa xoolaha ay leeyihiin arooskiina ah aamiin falastiin sidaan dhegeystayaasha hore ugu sheegnay waxaa stuudiyaha noogu martiya barnaamijka hambalyada iyo heesaha wariye jaamac maxamuud jaamac oo ku magac dheer jaamac farasle oo dhowaan nagu soo biray kana midowriyaasha v o a jaamac soo dhowow waa dhowahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ibraahim daadurey iyo falastiin barnaamijkan oo ka mid a barnaamijyada aan aadka ula socday idaacadda v o e da waa waxaan u malaynayaa way nasiib way dhaaftay inaan asaga kusoo dhowaado markii ugu horreeyay oo aan ka dhul bilaabo haye falastiin xagga kaa soo eegeysaa ha jaamac marka hore horta dad badan waxay isweydiinayaan bal jaamac inay bartaan ay rabaan jaamac dalka kanadaad ka timid magaaladee ka timid waxaan ka imid magaalada edmonton ee gobolka alberta oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee ku yaala galbeedka canada soomaaliduna ay xooga u degan tahay kanada waxyaabaha laga sheekeeya waxaa ka mida qabowgoo kale marka dalkan maraykanka marka dadku qabowga ka cawdaan daandurayaa noo faano wuxuu yidhaahdaa waxaan anaga qabow uma naqaano kanadiyaanaana la yidhaahdaa kanadaan ka funaanad aan ku socdaa marka ay jaakado waaweyn soo wuxuu yidhi qaataan markaad jaakado qaadataan annaga shaati iyo finaanadaan ku soconnaa marka een, laakiin edmonton waxay ka mid tahay meelaha kasii qabowga badan toronto ibraahim uu ka yimid bal ka waran dhanka qabowga iyo markii aad timid washington d c iyo agaaraheeda Eh, aad iyo aad falastiina ishaad ka riday sababtoo ah markii aan asxaabtayda u sheegay inaan washington d c aadayo waxyaabihii la iigu hambalyeynayey shaqada waxaa ka badnaa eh, inaan qabowgii ka tegay waxaa lahaa barafkii iyo dhaxantii waad ka tagtay d c baad aaday nasiib baad leedahay marka waxay Marka kuu sheegaysaa inaad soo aaday een, adoo d c ka tagayo soomaaliya oo kale tagayo la leeyahay qabowgii aad kasoo reysanaysaan qoraxaad soo helaysaan ayaa lagugu soo hambeliyey marka adna halkaan soo aadaysa ha dabcan waan garan karaa ah, dad badan oo halkan degan inay jaakado wintera leeyihiin laakiin aniga markaan soo tegaya jaakadihii winterka waan soo daadiyey Eh, jaamac eh, markii suuka ay dambeysay xaggee ahayd aan isku aragnay Eh, labadii kun iyo labadii eh, magaalada toronto waxaan u malaynayaa maqaayadda banaadir iyo casho aad u macaan Waxaan- waxaan is lahaa een, xusuusta ibraahim aaday u dheer tahay mararka qaar waxay gaartaa een, toddobaatameeyadii haye marka waxaan is lahaa talow jaamacdaynka xaguu kaga jiraa ma wuxuu dhihi doonaa een, toddobaatan iyo sideedii aan is aragnay een, ma wuxuu dhihi doonaa se- Maya, een, maya, een, maya, een, kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii ayuu kaa dambeysay marka een, waqtiga waxaa moodaa inaad soo gaabisay jaamac laakiin waxaad ka tagtay Ha.
ibraahim wuxuuna i weydiiyey markii isuukaana dambeysay markii isuukaana horeysay muusan dhihin marka taas laakiin toddobaadka dambe taa nooga jawaabi doontaaye bal heesta xigta noo soo qabo bad- maadaama aad barnaamijkan marti noogu tahay waa tahay heesuhu eh, way fara badan yihiin way kala mamacaan yihiin balse waxaan filayaa labadiinaba horey waxaad u taabateen da'dii hore aan aniga jiilka cusub eego waxaan soo qabtay fanaanada da'da yar ee codkeeda laga daba dhacay farxiyo fiska iyo heesta macaan ee riyo ma igu aragtaa sheeke ma jirtay tir haddaadan riyada ugu arag ha warkaba waa la soo gaabiyey riyo ma igu aragtaa ha haddaan la riyon xabaa
Een, waxaa sheegaysid ayaan run ahayn in la riyoodo in la saacda ma ka horreyso ha laakiin waa hurday ku ogeyd marka aan wada dhegaysanna codka macaan ee farxiyo fiska iyo heestii riyo maygu aragtaa
Thank you.
waa tahay riyo maigu aragtaa ayaan intaas kaga gudbaynaa waxaa noo baaqaya oo dhambaalkana aan ka helnay adeero waa cabdishakuur maxamed nuur iyo nuuraddiin cali nuur iyo waxay yidhaahdeen yuusuf cabdinuur iyo ammaan cabdinuur iyo adeer ayaad cabdinuur iyo adeer sidhaas cabdinuur iyo asmo cali nuur iyo waxay yidhahdeen eedajaaliyo cali nuur iyo taadiyo cali nuur iyo jalwa cali nuur iyo yaasiin maxamed xuseen iyo cabdisalaam macalin maxamed keer iyo cabdishakuur nuurow maxamed iyo waxay yidhahdeen cabdishakuur daa'uud cabdi abukar iyo tayaar xasan yarow iyo yaasiin cabdisamed maxamed dhammaantoodna waxa ay joogaan washington canada imaaraadka carabta south africa kenya new zealand boosaaso garowe muqdisho iyo baydhabo waxaanu jecelyihin inay taanid gaarsiiyaan aabe cabdimuncim maxamed nuur iyo calamo ibraahim aadan oo wiil uu dhashay waxaana wiilkaas loo bixiyey maxamed cabdimuncim waxayna leeyihiin maxamed soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay axmed cabdulla deeriye iyo maxamed cali muuse gaambi iyo ibraahim cali muuse iyo maxamed maxamed deeriye maxamed aadan muuse iyo iftiin isaaq xirsi ruun axmed cali nasre axmed cali cabdiraxmaan axmed cali nimco axmed cali nuur isaaq xirsi iyo maxamed aadan xirsi iyo cabdirashiid rooble iyo sahre axmed jimcaale iyo awoowe bashaar muuse dacar iyo awoowe xuseen muuse dacar iyo cabdirasaaq muuse iyo cabdirasaaq xuseen muuse dadkaasi dhammaan waxay tahniye dhalasho u dirayaan axmed cali muuse iyo aamino dubad oo wiil ugu dhashay nagayle deegaanka soomaalida etoobiya wiilkaasi waxaa loo bixiyay duuraan axmed cali waxay leeyihiin duuraan oo soo barbaar noqo kii dalkiisa diintiisa anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin ibraahim waxaan dhambaalkan ka helnay aabe axmed sheekh xuseen iyo hooyo khadiijo sheekh axmed siyaar iyo habaryar xabiibo axmed sheekh siyaar iyo adeer cumar sheekh xuseen iyo doctoresa najmi cumar sheekh xuseen iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi maxamed xasan iyo maxamed ismaaciil cabdi xaato iyo hane cumar yuusuf iyo maxamed cusmaan nuur ducaysane iyo dhammaan asxaabta waxaana jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan maxamed qadar sheekh cabdi cadow iyo faadumo axmed sheekh xuseen oo ku aqalgala bay yidhaahdeen degmada balcad waxaana leenahay bay yidhahdeen arooskiina kala kulmo bashbash iyo barwaaqo iyo wili caano gabri caano aamin warqadan markana gacanteeda ugu dambaysa ibraahim waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen dhammaan bahda waa reediyo balcad oo ay ugu horeeyaan cabdixakiin xuseen islow iyo cabdulaahi maxamed xasan iyo maxamed xasan jilweye axmed amiin yarow iyo caashe cabdulaahi maxamed xasan caashe cuud iyo abukar axmed sheekh xuseen iyo sakariya cadow faarax iyo cumar xuuti maxamuud filfil cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdulaahi yuusuf axmed nasri iyo xasan maxamed xasan karkar iyo geedi maxamuud maxamed dhammaan waxay tahniyad u dirayaan xidiga iyo xidigta bay yidhaahdeen boqorka iyo boqorada lamaanaha isdoortay maxamed qadar sheekh cabdi cadow iyo faadimo axmed sheekh xuseen arag libaax oo arooskooda uu ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxay leeyihiin noqda labadii isku waana ubad qayrqaba kala hela annaguna aamintaanu raacinaynaa haye ibraahim dhinacii heesaha haddii aan ku noqono falastiin haye haye waa cododka macaan ee xasan aadan samatar iyo zahra axmed jaamac tan intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegaystayaal barnaamijkan oo kalena waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan iyo jaamac maxamuud jaamac jaamac farasle oo istuudiyaha nagu heriyo oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo codka macaan ee sahra axmed iyo xasan aadan
codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar iyo sahre axmed jaamac waxay ugu dambeeyeen barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo guud ahaan baahinteennii galabnimo inta aan caawa fiidkii hawada mar kale dib ugu kulmayno waa maxamed colal xasan iyo ismaaciil xuseen farjar oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.